isla arrimahaasi weerarkii ka dhacay muqdisho tiradii dadka ku dhintay kuwa ku dhaawacmay ayaa korodhay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon ayaa sheegay in haatan la xaqiijiyey dhimashada sagaal iyo labaatan qof siddeed iyo konton kalena ay dhaawacmeen qaar ka mida dadkii ku dhaawacmay weerarka ayaa haddaba ka hadlay sida wax u dhaceen weriyahayaga mukhtaar maxamed catoosh oo jooga muqdisho ayaa isagu tegay isbitaalada warbixintan ayuu nooga soo diray cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho waxaa la dhigay in ka badan afartan ruux oo ku dhaawacmay qaraxyada iyo israsaasaynta maalnimadii shalay ka dhacday xarunta maxkamadda gobolka banaadir dadka ku dhaawacmay qaraxyada iyo weerarka qorshaysan ee muqdisho maalnimadii shalay ka dhacay ayaa qaarkood xaaladooda ay soo hagaagaysa xasan cabdinuur cabdiraxmaan oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud mas-uuliyiinta dhaawac uu soo gaarayna ka mid ah ayaa ka sheekaynayay sida uu u dhaawacmay iyo xaaladiisa aniga xafiis ayaan fadhiyey qaraxa hore markuu dhacay ilbaabka hore ka dhacay ma aanan kicin meeshiidan iska joogay markii la yidhi ciidan baa gudaha u soo galay oo kor soo fuulay oo kuwii wax qariyay qayb ka mid ah ayaan qolkayga intaan gudaha ka xirtayaan ayaan fadhiistay qayb ka mid ah marka gududo laba saacadood kadib ayaa ciidan soo galay qoladii meesha ku jirta lala dagaalamay dagaalkaa dhexdiisa xabad ka soo baxday baa igu dhacday anigoo fadhiyo xafiiskayga dhexdiisa xabad waxaa iga dhacday kelida korkeeda oo dhinaca midigta xundhurta dhinaceeda oo isla midigta ayay ka baxday laf ima jibinin caloosha ma dalaacinin marka alxamdulilah hadda dhaawacayga waa iska nuurmaal qaar ka mid a dadka rayidka ee ku sugnaa maxkamadda dhaawacyadan uu ka soo gaaray weerarka qorshaysnaa ee ka dhacay maxkamadda ayaa waxay sheegeen inay ku jahwareereen weerarka iyo qaraxyada xarunta maxkamadda lala beegsaday waxay sidoo kale sheegeen iyagoo dacwad sugayaal ah inay la kulmeen qaraxyo iyo weeraro qorshaysan waxaan ku digay xafiiska xeeryaha guud ee ciidamada dalkas meesha banaanka oo oo u dhexaysa gobolka iyo maxkamadda aa qarax ka dhacay qarax oo ah ma aqaan qof isqarxiye musaban yahay xooyi ma aqaan markaas diriishadan ka soo wareegnay qol kale ku dhigaan soo galnay bombo tuuriyaan ugu tegin marka bombo tuuriya marka bombadaas anay waxyeelaysay
howlwadeennada cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen inta badan dadkii shalay la keenay cisbitaalka inay xaaladooda soo hagaagayso laakiin ma bixin faahfaahin intaasi ka badan xeeldheerayaasha dhinaca ammaanka ayaa dowladda federaalka kula taliyey inay feejignaan ka muujiyaan qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee xilliyada qaar ka dhaca gudaha magaalada muqdisho jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid ah saraakiishii hore ciidamada ayaa arrintaasi ka sheekeeyey wallaahi waxaad moodaa sida looga hortagi karaa hadda nin inuu dhinto oon doonaya oo hadduu dhinto iyo uu rabo inuu wax dilo haddana dad dilo hala keeyo horta ninkaas sidii loo caabin lahaa waa adagta oon hal iyo laba ahayna mindhaa oon oon xayn ah tuuran laakiin oon haddii waxaa la rabaa haddii mar qaabkooda iyo waxooda la arkay iyo say u howlgelayaan in iyadana oon wax liddi ku ah la abaabulo oo maaragtay lagu shaqeeyo ayaa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta degan laakiin dadka magaalada muqdisho ayaa si weyn u hadalhaya qaraxyada maalnimadii shalay ka dhacay magaalada mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho